alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alih wsaxbih wslama tasliima kaiira waxaynu ku dhex jirnay kitaabu nikaax guurka iyo axkaamtiisa qaala wanadaru rajuli ilى lmarأaةi calى sabcati adrubi axaduha nadaruhu walow shaykha harima wcaajiza can اlwaطi ilى ajnabiyati ligayri xaajati waxaa halan kaga hadlayaa eegmada raggu ay dumarka eegaan qaybaha eegmadaasi ay leedahay iyo axkaamta ay leedahay iyo halan kaga hadlaya waxaa kolley kitaabka munaasib u ah annadaru liajli nikaax eegmada guur awgii uu eego kuwa kalena wuxuu u sheegay taa waa sheegi doonaa min baab alistitraad iyagana waa ku dacal dhabay uu raaciyay iyagana axkaamta ay yeelanayaan wuxuu uhi raximah allahu tacaala wanadaru rajuli ninka eegmadiisu ila lmar'ati gabadhii u eegaa calaa sabcati adrubin ee calaa sabcati anwaacin toddoba nooc bay u dhacdaa axaduhaa midkood nadaruhu ee axadu sabca ninka eegmadiisa weeye walow shaykhan haba noqdaba oday hariman gaboobay wa caajizan can ilwaطi mucaamalo dumarna aan awoodin ee walow kaana haba ahaado caajizan mid ka tabar dareeye can ilwaطi mucaamalada dumarka ilaa ajnabiyatin weega gabadh ajanabi ka ah oon maxram u ahayn ligayri xaajatin baahi keentay la-aanteed u eego baahidaasoo ilaa nadarihaa ay tadcuu ilaa nadarihaa eegmadeeda markaa ku yeedhaysa fagayru jaaizin noocaasi ma bannaana fain kaana hadduu yahay annadaru eegmada ruuxa dumarkaa ee ajanabigaa uu eegaya lixaajatin xaaje awgeed mid u dhacay wadaalika ka shahaadatin sida marag fur calayhaa iyada uu ku marag furayo jaaza waa bannaaye ee annadaru lilxaajati xaaje awgeed inuu eegaa waa bannaanta marka wuxuu leeyahay eegmada uu ninku eego gabadh ajanabi ka ah marka ninka halkan yaa looga jeedaa arajul waa adakaru albaaliq waa mid kasta oo lab oo qaangaadhna ah ha noqdo mid xubnihii leh ha noqdo mid dhufaanan laakiin dakarkiisa uu joogo ha noqdo mid dakarkii laga jaray laakiin xiniyii ay joogaan waxaasoo dhami waa isku mid waxaan soo gelaynaa almamsuux khisyataynkii iyo dakarkiiba ay ka maqan yihin laga jaray kaasi isagoo xagga eegmada dumarka wuxuu la mid yahay ninka dumarka maxramka u ah ayuu la mid yahay majnuunkuna waa soo gelaya laakiin isaga waxba xaaraan kama ahee dumarkay waajib ku tahay inay iska xijaabaan oo aanay u suurto gelin inuu eego marka arajulu mar haddaynu nidhi waa ka lab ee qaangaadhka ah waxaa meesha ka baxay kaan qaangaadhin kaan qaangaadhini haddaba xagga eegmada dumarka qaybo ayuu yeelanaya hadduu yahay muraahiq mid qaangaadh ku dhowaaday dumarka inuu eegaa ma bannaana yacnaa isagay xaaraan ka tahi la odhan maayo isagu mukalaf maaha laakiin cidda mas-uulka ka ahe arrintaas waa inay ka celiso dumarkuna waa inaanay u suurto gelin inuu eego waa inay iska xijaabaan haddaanuu qaangaadh kuba dhowaan laakiin dumarka wuxuu ku arkay hadhow uu ka sheekayn karo oo si markaa shahwadi ku jirta uga sheekayn karo isna baaliqun buu la xukumi oo cidda mas-uulka ka ahay eegmada dumarka waa inay ka celiso dumarkuna waa inay iska xijaabaan waa yahay dumarka wuu sifayn karaa hadha wuu ka sheekayn karaa iblaayo saas weeye xubnaheedu saasay ahayn waxa uu odhan karaa laakiin min gayri shahwatin oo nin- mid u hunguroonaya maaha intuu yaraan ka qabo dumarka u hunguroon maayo kaasi isagu maxramka ayuu la mid yahay oo ninka gabadha maxramka u ahay inta uu ka eegi karu dumar ka eegi kara inta kalena in laga manciyo loo diido weeye waxa yimi intuu yaraan ka qabo ha- iska dhaaf hungurood iyo waxaase dumarka maba sifayn karaba xubnahoodaba kala garan maayo kaasi isagu waa kala cadam inaanu dumarka la joogin oo kale ayuu ka dhigan yahi oo wax dee laga celiye iyo weligiisa waajib ku ah iyo dumarku inay iska xijaabaan iyo waxaasoo dhami waajibi maayaan marka halkaa maxaynu garanay ka baaliga ah waa kanuu xukunkiisa inoo sheegay ka qaan gaadhe ka khayru baaliga ahina afartaasu u qaybsamaya afartaasi qaybood buu u qaybsamaya hadduu yahay ka warama khunse mushkila waa labeeb raganimo iyo dumarnimo midnaba aan ku caddaan sida adag baa loola dhaqmaya oo dumarka markuu la joogana nin baa laga soo qaadaya ragga markuu la joogana gabadh baa laga soo qaadaya yucaamalu bilashad sida ugu adag baa loola dhaqmaya waayo gabadhana haddaba yaa looga jeedaa ila almar- ila almar'ati buu yidhi almara waxaa looga jeedaa aluntha albaaliga ta dhadiga ee qaangaadhka ah waxaa kaloo la mid ah almuraahiqa taan qaangaadhi laakiin qaangaadh ku dhowaatay waxaa kaloo la mid ah alsagiiratu alatii tushtaha qaangaadh bayaanay u dhowaan oo haba yaraatabe mar hadday gaadhay xad ay ragga dabcigoodu saliimka yahay ay u hunguroodaan eegmadeedu axkaamtan soo socota ayay yeelanaysaa waxaa meesha ka baxaysa uun tayar ee aan gaadhin xad qof dabcigiisa dabcigiisu uu bad qabo damiirkiisuna uu caafimaad qaba aanu hungurayn karin taasi iyada waa la iska eegi karaa inanka yarina waa saasoo kale ee aan gaadhin xad loo hunguroodo dumarku way eegi karaan hadduu gaadhay xad loo hunguroodana dee inantaa yar buu la mid yahay oo dumarku ma eegi karaan marka almaratina saasaa looga jeedaa wuxuu hi eegmadaasi waa toddoba nooc marka waxaa jira qaybo uu ka aamusay laakiin la odhan karo dee kuwuu sheegay bay hoos tegaya waxaa kamid ah annadaru litacliim gabadha wuxuu u eegi karaa inuu wax barayo waxaa la odhan karaa soota ay diidaan fuqahaa shaaficiya gabadhii uu ku guursaday inuu qur'aan baro haddii ay kala tagaan isagoon barin in iyagoo markaa kala tago uu furay uu baro soo kuwa diida odhaa tacadara tacliimuha waxaa leeyahy taasi way ka duwantaho waa nin iyo gabadh isqabi jiray oo xaalada isla soo maray oo dadka kale iyagu la mid maaha sabab gaara taa loo diiday eegmada la eegi karo ninku gabadha uu eegi karo litacliim waxbaris wuu eegi karaa waa haddii waxbaristaasi ay tahay mid waajiba saasi waxaa yidhi subki culimada qaarkoodna waxay leeyihin may waajib iyo waa mustaxaba waa isku mid waayo toddobadaa qayboodta koowaad buu ku bilaabay wuxuu yihi ninku waa ka qaangaadhay dee ama kuwa aynu sheegnay een qaangaadhka ahayn ka mid a eegmada uu eego walow haba noqdo oday gaboobay haba noqdo midaan dumar laba mucaamaloon karinba sida waa cinniin oo xubintiisu waa ma shaqayso inuu eego gabadh markaa ajanabi ah xaaje la-aan waayo ajanabi maxaa looga jeedaa ay kayra maxramin gabadhaan maxram u ahayn baa looga jeeda maxaarimtan waynu arki doonaa addoon ba hadday doonaysa ha noqotee gabadhana marka la leeyahay nadaruhu ilaa ajnabiyati ay ilaa shayin min ajnabiyati waa wax ka mida gabadh ajanabi ka ah waxaas walow haba noqdo wejigeeda iyo kafaynkeedaba ha noqdee waxaasi wax ku yaalla ha noqdo ama wax laga jarayba ha noqdoba oo cidiyaa xataa iska gurta gabadhu ninku meegi kara bay leeyihin iyo timaheeda ka go'a iyo kuwa ku yaalun bay lamid yihin xataa hadduu gabadh guursado bay yidhaahdeen oo gabadhaasi cidiyaa iska gurtay iyo timaa iska goysay intaanu guursan ay yaallaan kuwaa ma eegi karo waayo dee xaaskiisii qeyb ka mida maaha kuwaasi intaanay xaas u noqon bay ka infisaaleen oo gabadha waxa weeyaan ay ka go-een qadiyadda maraa ku saabsan wejigoo kale madhabka shaaficiyadu waxa weeye wejiga gabadhu inuu cawriy oo inay asturtaa ay waajib tahay oo lilxaaja un ay u banayn karto lilxaaja una loo eegi karo bal waxay leeyihin xaakimka waxa waajib ku ah dumarku iyagoo weji bannaan inay suuqyada usoo baxaan inuu u diido waayo arrinta noocaasi xumaan bay dhaqdhaqaajinaysaa fitnana way sababaysaa ilahayna wuxu uhi qul lilmu'miniina yaqudu min absaarihim waayo ligayri xaajatin inuu eego gabadha ajanabiga ka ah ilaa nadarihaa uu u baahday araggeeda hayru jaahisin waa mid aan bannaanayn wey xaajadu maxay noqon kartaa haddaba yani waa mid aan bannaaneyn xataa haddaan fitno laga baqahayn wax sidiisa shareecadu u xaaraantimaysa xataa haddii aanu lishahwi u eegahayn eegmadaasi ma bannaana waqul lilmuuminiina yaqudu min absaarihim xaajada waxaa soo gelaya inuu ku marag furayo waxaa soo gelaya inuu daweynayo waxaa soo gelaya inuu la mucaamulanayo waxbuu ka iibinaya ama waxbuu ka iibsanaya saynu sheegnay tacliimtii baa ka mid a inuu wax barayo waayo fain kaana nadaru lixaajatin ligayri xaajatin buu kaga ixtiraazaya haddii eegmadaa xaaja ay keentay kashahaadatin calaa si inuu ku marag furayo inuu daweynayo la mucaamaloonaya iyo jaaza arrinkaasi waa bannaan yahay annadaru lilxaajati waa bannaan yahy inuu xaajo awgeedu eego weji iyo meel kaleba inuu ka eego haddii xaaja keento xataa cawradeeda adag ayuu u eegi karaa lishahaadati cala zina shahaado uga maraka sina uga marakaco ama wilaado iyo naaski iyo lishahaadati cala thadi oo kale waxaa u jira cala radaaca si uu uga markhaati noqdo nuujin ayib wathani nooca labaad ee eegmada ragga dumarka eegaan ka mida nadar waa eegmadiisa alrajuli ninku eego ilaa zawjatihi xaaskiisa u eego wa amati addoontiisa u eego fayajuusu waa bannaaya an yandura inuu eego min kulli mid kastoo minhumaa xaaskiisa iyo addoontiisa ka mid a ilaa maa cada alfarji wixii ka soo hadha farjiga ee minhumaa labadooda ka mid a ama alfarju miyaa fayaxrumu waa xaaraan nadaru eegmadiisu wa haada kani buuri wejhu weeyaanoo daciifu inay eegmada farjigu ay xaaraantay wala asaxu sida muctamadka ina jawaasu nadari eegmadu waa inay bannaan tahay ilal farji la eego lakiin macal karaahati laakiin iyadoo karaaha lala qabo ay makruuh tahay eegmadaas marka xaaskiisa iyo addoontiisa iyaga waa eegi karaa buu ri xaaskiisa waxaa looga jeedaa xaaskiisay u bannaantay inuu ku istimtaaco oo maxaas baa jirta aanu ku istimtaaci karin ha xaas buu qabaa nin kalaa ku khaldamay oo shubha ugu galmooday kaa wadcigiisay ka ciddo tirsanaysaa soo ma intay ciddo tirsigaa ku jirto dee istimtaaceedu xalaalu maaha marka maa beyna sura warukba kama eegi kara gabadhaas iyadoo xaaskiisii xataa bilaa shahwa xubnaheeda kalena ma eegi karo bishahwa kuma eegi karo ile waa gabadh ciddo ku jirte addoontiisana waxaa looga jeedaa addoontiisa uu ku istimtaaci karo oo addoontiisa aan u bannaanayn sida addoontiisa dee nin kale uu guuriyey ama isaga iyo kuwo kale ay wada leeyihin ama uu kitaabeeye heshiiska kitaabada ladhaa ula galay ama murtadada ah diinta ka baxday murtadda ah ama wathaniyadda ah ama maxramkaba u ah walow min radaacin aw musaaharatin ta cid kale ka ciddo tirsanaysa ma eegi karo maa beyna ilaa maa beyna surati warukbati kama eegi karo oo intaas haddee cawradeyda ah wixii intaa dheeraadka ah markaa waa ka eegi karaayo kalmaxram bay noqonaysaa haddiise xaaskiisa ama addoontiisu arrin soo darisay awgeed bay uga xaaraantimowday sida xayd oo kale iyo dee addoontii inay marhuuno noqotay iyo laa yaxrum nadaruhu ilayha inay xayd leeday iyo inay nifaas leeda iyo eegmadii kaga xaaraantimoobay mayso marka fayajuusu an yandura min kuli minhumaa ilaa maa cada alfarji minhumaa hadday nool yihiin waa laisku waafaqsanyay taas waxaa timi haddii ay dhimato haaskiisa ay dhimato iyada lafteeda bigayri shahwa lishahwun baanu eegi karin laakiin bigayri shahwa sida muctamadka xataa maa beyna sura waruk buu eegi karaa oo culqatu nikaax waa weli waa sii baaqi oo dee ninku waa ka maydhi kara xaaskiisu marka ay geeriyooto gabadhuna ninkeeda waa ta maydhi karta hadduu geeriyoodo waay qadiyadda ku saabsan markaa xubinta iyadana waa fayaxrum nadaruhu bu ui waa qowlka laga raajaxsanyay kaas qowlka raajixii waa inuu eegi karo walow duburan ba ha noqotee waayo dee daliil xaaraantimaynayaan jirin laakiin waa makruh buu leeyihi haddaanay xaaje keenin oo xadiid caaisho laga wariye maa ra'aytu min walaa ra'aa mini rasuulka cawradiisa maan aragtaydana mu arag bay deliishay lakiin waa daciif xadiidku xadiidka odhanaya annadaru ilfarji yurisu tamsana eegmada xubintaa la eegaa indho la-aan baa laga dhaxlaa isagu waa waa xadiid makduubooba isagu mawduucaadkay ku daraan culimada qaarkood wathaalithu nooca saddexaade eegmada ka mid ah nadar waa eegmadiisa oo eega ilaa dawaati maxaarimihi ay ilaa abdaani maxaarimihi dumarka maxramka u ah jidhkooda oo eego binasabin abtirsiin maxram ugu ah aw radaacin ama nuugmo maxram ugu ah aw musaaratan ama xididnimo maxram ugu ah waanaynu arki doonaa kuwaas aw amati ama eegmada u eego addoontiisa addoontiisa almusawajati ee nin kale u dhaxday ee nin kale xaas u ah addoon kasta oo istimtaaceedu uu xaaraan ka yahay ayaa la mid ah wa kullu amatin yaxrumu calayhi listimtaacu biha kullu amatin lahu addoon kastoo isagu uu leeyihi yaxrumu calayha alistimtaacu biha baa la mida addoonta musawajada fayajuusu waxaa bannaan an yandura inuu eego fii maa cadaa waxaa ka soo hadha maa beyna surati warukba jilibka iyo xundhurta inta udhaxaysa wixii ka soo hadha bigayri shahwatin buu laakiin ku eegi karaa laakiin haddii shahwa iyo macaansi uu la socdo waa xaaraan inuu xataa gacanta walaashii iyo eega waa xaaraan haddii shahwa ay la socoto iyo eddadii iyo habaryartii iyo dee kuwaas ama aladii kii miyaa beynahumaa u dhaxeeya xundhurta iyo jilibka fayaxrumu waxaa xaaraana nadaru eegmadiisa xaaraana marka xundhurta iyo jilibku xaggay raacayaan iyagu cawro maaha inta la eegi karay raacayaan xundhurta iyo jilibka laftooda waraabicu nooca afraad ee ka mida noocyada eegmada dumarka annadar waa egmada ila alajnabiyati u eego gabadh ajanabi ka ah macnaa maxram aanu ahayn addoon aanu ahayn liajli xaajatin u eego liajli xaajatin nikaax liajli xaajatin xaaje awgeed u eego xaajadaasoo hiyo nikaaxu iyadu guurka ah idaafadu waa bayaaniye wey fayajuusu nadarkaasi waa bannaan yihi inuu gabadh guur uu ka doonayo uu eegaa way bannaan tahay buuri lishaksi ninkii bay u bannaantay cinda casmihi laakiin waa markuu go-aansado calaa nikaax imra'atin gabadh inuu guursado fayajuusu waxaa bannaan lishaksi ninkii waxaa u bannaan cinda casmihi markuu go-aansado calaa nikaax imra'atin gabadh inuu guursado annadaru baa u bannaan eegmo ilalweji wejigii oo eego iyo walkafeeni labada kaf minhaa xaalo wejiga iyo kafeynkaasi iyada ay ka mid yihiin wada minhadaasi waa la soco waa qaydo waa daqiiq wey macnaa walaasheedoo kale ma eegi karo haddii la idhaahdo war gabadhaad doonaysa inaad guursato inantaasay walaala yihiin oo way isu eeg yihiin lama kala garto ma odhan kara haddaa tanba miyaan eego aan uga qiyaas qaatee markaa ta uu guurkeeda go-aansaduunbuu wejiga iyo kafeynka eegi kara ee hooyadeed iyo walaasheed iyo kuwa uma tallaabi karo walaalkeedoo kale haddaanu amrad ahayn oo gadh aanu lahayn gadh hadduu yahay midaan gadh lahayn oo amrada haddii la dhaha inankaasay walaalayihiin oo waa isu eegyiin ma eegi karo inanka abradka si uu walaashii uga qiyaas qaato laakiin ka garh kale waa iska eegi karaa waa yahay ila alwajhi walkafayni minha dhaahiran inta muuqata waxaan u jeedaa dhaahiran kafeynka intooda muuqata iyo wa baatinan intooda sare dhaahira intooda sare wa baatin iyo intooda hoose wain lam taadan yaanay uba ogolaan lahu isaga azawjatu gabadha u doonaya inuu guursadaa fii daalika eegmada yaanay ogolaan be shareecada u idantay iyada idan ugama baahna walaayaa jaabir ibnu cabdillahi waa kii lahaa meel baan ugu dhuuntay markuu nebigu uri gabadha iska eg marka iyadoo iska baraad loo gurigooda iska xaadxaadhanaysaan eegay buuri waa yahay idnu shaaric baa lagu kaaftoomaya ogolaanshaha sharciga haddii dee uu idhaahdo na waan iska kaagayaa soo diyaargaro waxaa laga yaabaa in ay isqurxiso dee ay isdiyaariso saa awgeed baa ragga loo baneeyey dumarku iyagoon ogeyn mar hadday guurkooda go'aansadaan inay eegaan iminkana dee xaaladdu waabay kasii dartay oo isqurxinba way dhaafto isrinjiyeyn bay maraysa inay isrinjiyeeyaan maykaabka waxaa la dhan rinji baanu aqaana soo gidaarka haddii casaan la mariyo casaan noqon maayo dee caddaan la mariya caddaan buu noqo haddii madow mariyan madow buu noqonaya oo saasoo kale dee waa rinji markaas aanu isugu kaa rinjiyeyn iyadoo waxba iska ogeyn baad eegi kartaa wey shareecada ku idanto ku ogolaatee waaya marka intuu ka eegi karaa gabadhaas wuxuu ka eegi karaa wejiga kafeynka goormuu eegi karaa markuu inuu guursado uu go'aansado gabadhaanu go'aansanba inuu guursado inuu eego looma ogola waayo ma qabla alkhidba mise waa bacda alkhidba markuu guurka u bandhigo iyada ama weligeeda ka hor miya mise waa kadib waxay leeyiin waa ka hor intaanu guurba kala hadal hortaa iska eego ilaa hadduu eego oo intaa kadib uu guurka u bandhigo dabeetana eegmada natiijadeedu ay noqoto inuu iska daayo dee way ka xumaanaysaa bay dheh marka xaggaa ha ka noqde qolqolka ha ka noqdee horta ha iska eego intaanu guurba u bandhiginoo guur baanu kala hadal waa yahay weji kale wuxuu leeyahy maya bacda alkhidbana wuu eegi karaa laakiin hadday u noqon weydo waad ii noqon weyday kaamaan helin iyo waxaa ku odhan maayo qun yaruunbuu iska iska tegayaa un shibtiisunbuu gelaya halkaa laga fahmay inuu gabadha iska daayeen wayanduru waa eegayaa min alamati addoontii wuxuu ka eegayaa calaa tarjiixi nawowiyi nawowi suu rajaxay marka wax lagu dhiso cinda qasdi khidbatihaa guur kala hadalkeeda ama guur u bandhigeeda markuu u qastiyo maa qadarkiibuu ka eegaya yanduruhu eegaya min alxurati gabadha xortaa uu ka eegayo wejigee kafeynkunbuu ka eegaya addoontana waa sida nawowi rajaxay buu leeyahy binaan calaa tarjiixi nawowi waana marjuuxkaasi kaa nawowi waa laga rajaxsany raajux waxaa weeye gabadha addoonta inteeda cawrada un baynu eegahayn maa beyna surati warukbati maanu ka eegin inta kale waa ka eegi karaa walkhaamisu nooca shanaade ka mida eegmada ninku gabadh u eego annadar waa eegmada lilmudaawaati daaweyn awgeed uu eego sida inuu fasti ku samaynayo dhiig uu kasii daynayo ama inuu toobayo inuu nabaro u ka dhayayo inuu nabar waxa weeyaan ay leedahay uu baandhays iyo wax saarayo fayajuusu waa bannaan yahay nadarkaas fayajuusu waxa bannaan nadaru tabiibi dhakhtarka eegmadiisa min alajnabiyati ey shay-an u eego min alajanabiyati ilaa shayin u eego min alajanabiyati wax ka mida gabadha ajanabiga ka ah maxramkiisa iyo addoontiisa toona aan ahayn ila almawaadici inuu eegaa bannaan dhe nadaru tabiibi baa bannaan min alajanabiyati uu ka eego ila almawaadici meelihii allatii mawaadicdaasoo yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhaa ila nadari ilayhaa eegmada uu eego fi lmudaawaati daaweynta dhexdeeda xataa mudaawaati alfarji xataa farjiga daaweyntiisa hadduu u baahdo waa eegi karaa laakiin waxa kala duwanuun xaajada keentay eegmada oo mathalan wejiga iyo kafeynka mutlaqu lxaaja xaaja khafiifa xaaja mutawasita xaaja shadiida intuba way banaynayaan eegmadooda haddee xaajaba timaadaba adnaa xaaja ku filan wixii ka soo hadhaa labada xumaysood soo ateynka qubush iyo duburta iyo wejiga iyo kafeynkana shiddatulxaaji unbaa bannaysa xaaja shadiida oo adna xaaja laguma kaaftoomo xaajadii gebagabaysiga bannaynaysa unbaa bannaysa sawaateynkaa yimi labada xumaysood qubush iyo duburta ziyaadatu shiddati alxaaja xaaje aada u daran baahi aada u daran unbaa bannaysa oo baahida aadka u darani waa te waa ta marka qofka laga eego aanu qofku ku ceeboobahayn ee aan la odhan ahayn qofkaasi cawradiisii buu kashifay oo la iska daadaawaday aan la odhan ahayn ee loogu garaabayo dee gabadhii hadday dhakhtarka u muujiso ama ninkii hadduu gabadhii dhakhtaradda ayd u muujiyo loogu garaabayo ha waayo shuruud bay leedahay markaa wuxuu yidhi wayakuunu wuxuu ahaanaya daalika arrinkaasi bixadrati maxramin iyadoo maxram uu joogo oo gabadha maxramkeedu waa inuu joogo meesha aw zawjin ama bixadrati zawjin ninkeedu waa inuu joogo aw sayidin haddii addoontay sayidkeedu waa inuu joogo kii lahaa wa an laa takuuna baa shardiya inaanay ahayn hunaaka halka imra'atun gabadh tucaalijuhaa daweysa marka inuu nin gabadh u eego daaweyn awgeed shuruud bay leedahay shuruudda waxaa kow ka an yakuuna abiibu amiinan dhakhtarku waa inuu yahay mid aamina haddii dhakhtar aamina la helayo cawrada dee lagu aamino mid aan aamin ahayn ma banaana inay dumarku u tagaan oo cawradooda ay u kashifaan waxaa kaloo shardiya an ya'mana aliftitaan isagu inuu aamin ka yahay ku fitnowga dumarka haddii markuu dumarkii daaweyn awgeed u eego uu ku fitnoobayo inuu naftiisa fitnada ka badbaadiyaabaa ka horeysa daaweynta dumarka ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waaliikum naara waxaa kaloo shardiya an laa yakshifa ilaa qadra alxaajati a haddaanu indhaha isku qabanayn indhaha aanu daboolan ahayn inta ay baahidu eegmadeeda keentay uun waa inuu eego hadduu dee nabarku halkaa kubka kaga yaalo inuu idhahdo ilaa misigta fayt taasi ma banaana inta daaweynta looga baahan yun buu eegi karaa oo u kashifi karaa inta kale maya waxaa kaloo shardiya cadamu wujuudi imra'atin tucaaliju lmar'ata inaan la helin gabadh gabadha daweysa haddii dhakhtarad la helaya dumara oo gabadhan daweysa gaalad ba hadday doonaysaa noqote nin inay cawradeeda gabadhu tustaa ma banaana maanta halkaa waa la iska batalaqsadaa ha ragga laftooda waa in dee la la lasii kala egeego si ay u kala wanaagsan yihiin agga wanigii dee aaminnimada sheegnayba ninkuna waa sidan oo kale una goormay gabadi daweyn kartaa oo markay xaaja keento oo nin daweeye aan la helahayn garanaya dee xanuunkaa daaweyntiisa waxyaaba la yaab kale waxaa kamid a dhakhtar kaste habla neerese baa joogoo raggii taataabanaya oo dhiigga ka qaadaya oo nabaradii dhaya iyadoo inama neerese la heli karayo wakadalika inama neerese baa dumarkii taataabanaya oo mudaya oo cawrahoodii kashifaya iyadoo hablo neerese la heli karo xaaje keentayba ma jirtaba meelaha qaarkood waa ka dhici karta meel tuulo tusaalahaan dee inan dhakhtaradu inay joogto ama dee nin dhakhtaru inuu joogo dumar ba aanay joogin dhakhaatiiri ama xanuunkan dee nin unbaa yaqaan dumarku sababtaasay ugu tegayaan ama gabadh unbaa taqaano sababtaasay raggu ugu tegayaan marka waa arrin dib u eegis u baahan arrintaas waayo waxaynu dhaafnay arrinta afraade ku saabsanayd markuu linikaax u eegayo iyada lishahwi u eegi karaa waaba ta loo socdoba iyadu soo maaha haddii xataa uu dareengalo markuu eegayo gabadha uu guurkeeda go'aansaday xadhi ma laha taas waxaa kaloo shuruuddii ka mida dee gabadha waa inuu la jooga buuri maxramkeedii ama ninkeedii ama hadday addoontay sayidkeedii de khalwana hadalkeedaba da maanta khalwa ciidda ka badan soo maa in gabadhii dhakhtar qura oo cid kaleba aanay meesha kula jirin inay meesha kelideed ugu gasho hada laa yajuus daruuro keentayna mar haddaanay jirin wasaadisu nooca lixaad ee egmada ka mid ah nadaru egmadu weeye lishahaadatu u eego marag fur awgii calayhaa iyadoo ku marag furayo gabadh ajanabiga ku marag furayo taxamulu shahaada iyo adaa u shahaada waa isku mid hadii aa gabadhan aniyo mucaamalahaasina dhex maraysaa ee bal markhaati ka aw dee wuu eegi karaa ilaa hadhow ku markhaati furaya wejigeed iyo dee wuu eegi karaa markuu hadhow ku marag furayana wuu eegi karaa haddii iyadoo niqaaban oo halkaa ka garanayo waxba niqaabkeeda laga qaadi maaya iska niqaabnaato haddii se niqaabka aanu ku garanayn niqaabka iska qaad baa la odhanayaa ninkani bal gabadhii uu markhaatiga ka ahaa arrinkeeda ina tahay iyo in kale si uu u kala garto fayandur waa eegayaa buu ihi ashaahidu markhaatigu farjahaa buu eegayaa meel kala daaye cinda shahaadatii maruu ka marag furayo bizinaaha inay zinaysatay aw wilaadatiha ama inay wax dhashay fain tacamada hadduu u qastiyo an nadara eegma ligayri shahaadati u eego oo qasdi kalaa ninkii galay oo ujeeddo kale wuu eegaya lishah wuu eegayaaba lishahaadati wuu eegi maayo fasaqa faasiq buu noqonaya wa ruddat shahaadatu maragiisana waa la radinaya laakiin waxay leeyihin intaasoo qura faasiq ku noqon maaye nadarada lishaa waaye waa in galaba aacatu macsiyatuhu aacatahu hadday macaasidiisu aacadiisa ka badato aw in nadaru tan markaa labuu hoosgeeyey tan lixaad ta koowaad waa nadaru lishahaada ta labaadna waa nadaru lilmucaamala aw in nadaru ama waa eegmadii lilmucaamalati u eegayey mucaamalo lilmarati gabadhi ula mucaamaloonayo fii baycin uu kula mucaamaloonayo iib wuxuu ka iibinaya ama iyadu ay ka iibinayso iyo hayri waxaan iib ahayn sida in wax la kala karaysanayo kale waa eegi karaa dee qof kale mucaamaladu dhex marayso fayajuusu waa banaaya annadaru eegmadii ay nadaru eegmadiisa lahaa iyada u eega way banaantay lilmara wa qowluu yihi ilalweji uu eego wejiga minhaa xaalo wejigu iyada uu ka mid yahay khaasatan gaar ahaan yarjicu wuxuu noqonaya lishahaadati walilmucaamalati buu noqonaya oo hadduu marag fura ugu eegayo yacnaa wejiga ayuu ka eegi karaa wayaan macnuhu oo dhaafi maayo haddii u eegayo lilmucaamalana dee wejigaa ku filan laakiin mucaamaladu waa sax laakiin shahaadadu iyadu meeshay shahaadadu ku tacalluqdu ka eegi karaa ooba kaa yidhi dee fayanduru shaahidu farjaha cinda shahaadati bizinaaha aw wilaadatiha ila meel aan wejiga ahayn bay ayuu maragiisu ku tacalluqi karaa wasaabicu nooca toddobaad annadar waa eegmada ilal amati addoontii oo eega cinda ibtiyaaciha markuu iibsanayo ee shiraaha markuu iibsanayo mar addoon buu iibsanaya marka addoontaas waa eegi karaa fayajuus waxa bannaan annadaru eegmo ila almawaadici meelihii uu eego allatii mawaadicdaasoo yaxtaaju u baahan ilaa taqliibihaa yacnaa rogrogisteeda u baahan yahi ka fiirsashadooda iyo rogrogistooda fayandur wuxuu eegayaa atraafaha lugaheeda iyo gacmeheediya buu eegaya iyo wa shacrahaa timaheeda shacra ra'sihaa timaha madaxa kuwa kalema laa cawratahaa cawradeeda eegi maayo addoonta cawradeedu waa maa bayna surati warukba intaa iyada eegi maayo faslun fima laa yasixu nikaaxu ila bih halkan wuxuu kaga waramayaa waxa la-aantii guurku aanu ansaxayn waxa la-aantii guurku aanu ansaxayn dee waa alarkaan washuruud ashuruud walarkaan waa arkaanta iyo arkaantaasi shuruudda ay leedahay marka halkaa uu ka yidhi fiimaa maadaas man baa fiicnayd oo dee inuu caaqilka kallibo ayaa ficlay taqliib alcaaqil ila arkaantao dhami waa cuqalaae zawjkii zawjadii weligii shaahideynkii soo cuqalaa ma markaa man inuu yidhahdo baa ficlay marka arkaanta gebigoodaba wuxuu ka sheegay alwaliyu washaahideyn labadaasoo quru ka sheegay waana shanoo wuxuu ka tegey azawju wazawjatu iyo wasiiqa saddexdaasuu ka tegey waayo labadaas ma labadaana shuruuddoodiibuu wax ka sheeg sheegay mid waliba shantaa rukun mid waliba shuruud buu leeyahy alwaliyu shuruud buu leeyahy ashaahidaan shuruud bay leeyihi asiiqatu shuruud bay leedahay wa shuruudi beyca asiiqatu lbeyc saasoo kale azawju shuruud buu leeyahy ka wax guursanaya azawjatuna shuruud bay leedahay waayo wuxuu ihi walaa yasixu ansixi maayo caqdu nikaaxi ee caqdun oo huwa nikaaxu idaafadu waa bayaaniya caqdi heshiis guur ahi ansixi maayo ilaa biweliyin weli mooy wax kale ku ansixi maayo weligaasi oo cadlina wafii bacdi nusakhi biwaliy ilaa biwaliyin weli ma wax kale ku ansixi maayo weligaasi oo dakarina wa huwa qeydkani ixtiraazun ixtiraazku ka ixtiraazaya muxtarazun bihi waa mid lagaga ixtiraazayo oo meesha lagaga saarayo can iluntha tii dhadigeed fainahaa ruuxa dumarkii laa tusawiju ma guurin karto nafsaha nafteeda guurkeeda ma baashiri karto walaa hayrahaa gabadh kalena ma guurin karto xataa hadduu weligu idmo dhahdo inantaydiiyo nin allaale ninkaad doonaysa isu guuri ma ansaxayo oo laa tusawiju lmar'atu lmar'a gabadh gabadh ma guurisa buuri nebigu alayh salatu salaam wakaalo xataa waxba kuma guurin karto wilaaya iyo wakaalo midna waxba kuma guurisa gabadh laa tusawiju lmar'atu lmar'a wala lmar'atu nafsaha saasuu yihi rasuulku alayh salatu salam xadiidka ibnu maajiya ay wariyeen waayo guurku dee waa wax xishood iyo waxay ku jiraanoo dumarka wax ku habboon maaha kale dumarka caadifada iyo xanaasada iyo go-aan deg dega inay gaadhaan baa ku badan guurkuna waa arrin in laga baaraan dega u baahan wey iyo ka fiirsasho sababta weliga loogu yeelayna waa taas hadday gabadi noqoto ka warama madaxweyne sharcan dee ma banaana laakiin hadday xoog inugu haysato ina xuurtaysato axkaamteedu lidaruura way fulaysaa marka marka ay madaxweyneha tahay ma wilaayada caamka wax ma ku guurin kartaa maya iyadaaban isguurin karinba iyadoo madaxweyneha waaye walaa yasixu ansixi maayo buu hi caqdu nikaaxi caqdigii guurku ee caqduna huwa nikaaxu ansixi maayo aydanku noqosha ilaa bixuduuri shaahiday cadlin laba shaahideyni cadlayn laba markhaati oo cuduuli inay joogaan mooyaane markaa xuduurku waa muhim shardi ma aha in la keeno oo marka lasoo kaxay in la dhahdo guurkaasaad markhaati ka noqonaysaane inamariya inay meesha joogaan unbaa shardiga xataa in la magacaabo shardi maaha min baab ilixtiyaad un baynu u magacownaa imika iyadoo dad badani joogaan aynu nidhaahnaa hebel iyo hebel baa markhaatiya hebel iyo hebeloo quri markhaati maayo inta joogto o dhan baa markhaatiya xataa haddaan la carabaabin dadka meesha isugu yimi qaar ka mida mar haddii laba cuduuli ay ku jiraan ugu yaraan rukunkaasi waa xaasil marka waa si aan hadhow dee laysu dafirin oo abdaacda iyo furuujta la ilaalinaya wadakara wuxuu sheegay almusanifu sharda kullin mid kasta shardiga oo min alwaliy weliga gabadha guurinaya wa shaahidayn labada markhaati shuruuddoodii buu sheegay fii qowlii buu ku sheegay uu yidhi wayaftaqir wuxuu u baahan yahay alwaliyu ka gabadha weliga waa guurinaya iyo wa shaahidaani labada markhaati ilaa sittati sharaa'ita lix shardi bay u baahan yihin macnaa lix arrimood baa shardi u ah alawalu shardiga kood alislaamu islaamnimo weeye walaa yakuunu noqon maayo inuu noqdo ansixi mayso weliyulmarati gabadha weligeedu kaafiran gaal wakadalika markhaatiguna gaal ma noqon karo alkufru yamnacu lwilaaya washahaada oo haddii weligii dhowaa uu kaafir noqdo weliga fog bay wilaayadu u guuraysa waayo ilaa fima yastathnii wuxuu soo reebi doono mooyaane almusanifu oo abu shujaac ahi bacdu ay bacda dalika intaa dabeed uu soo reebi doono oo oo ila anahu laa yaftaqiru nikaaxu dhimiyati ilaa islaami lwaliy gabadhu hadday tahay gabadh iyaduba gaalada oo dhimiyada dee guurkeedu uma shardi uma aha inuu weligeedu muslim yahay oo yuzawiju lkaafiru alkaafirata gaalku gaaladda wuu guurin karaa waxaa shardi o inuu diintiisa cadli ku yihi yakuuna cadlan fii diinihi wathaani shardiga labaad albuluuqu waa qaangaadh oo weligu waa inuu qaangaadh yahi midaa qaangaadhin waxba guurin maayo isagaaba laga mas-uuli shaahideynkuna saasoo kale falaa yakuunu noqon maayo weliyulmar'ati gabadha weligeedu sagiiran midaan qaangaadhin waxba lagama qoro kaas wathaalithuna alcaqlu waa miyir qabka falaa yakuunu noqon maayo weliyulmar'ati gabadha weligeedu majnuunan mid waalan oo mid waalanna waxba lagama qoro sawaaun waxaa isku mid a adbaqa joogto ahaaya junuunu waalidiisu aw taqataca mid googo-aya ahaya oo marna waalanaya marna mihirsanaya waa isku mid markaa dee uu mihirsado isagaa dee gabadhii weli ka ah laakiin marka xilligii waalida haddii guurku uu ku beegmo ma guurin karo gabadha oo la odhan maayo niyo ka waalidiisu waa iska sahlantoo marna wuu waashaa marna wuu mihirsadaaye hadda wuu waalan yahay laakiin ha iska guuriya ama markhaati ha noqdo la odhan maayo macnu waa sidaas ee looma jeedo markay waalidiisu gode uu miirsado weli noqon maayo ama shaahid noqon maayo looma jeedo iska ilaali waraabicu shardiga afraad alxuriyatu waa xornimo si dhammaystiran qofku waa inuu xor u yahay weliba biyaqiin falaa yakuunu noqon maayo alweliyu gabadha ka guurinaya cabdan addoon fii ijaabi nikaax falaa yakuun noqon maayo alweliyu weligu cabdan addoon noqon maayo fii ijaabi nikaax xagga guurka ridistiisa yani laa yuujib alcabdu nikaax waan kuu guuriyey ma odhan karo laa biwilaayatin walaa biwakaalatin guurin ma laha wayajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu noqdo addoonku qaabilan mid guurkii qaabilan noqdo miduu xaqbalaya fi nikaaxi guurka dhexdiisii xaqbalaya oo hadduu sayidkiisu u idmo marka la dha gabadhii waana kuu guurin waan aqbalay wuu odhan karaa ilaa addoon maba guursan karo haddaanu sayidkiisu u idmine zaani baabuu noqonaya hadduu iska guursadee ayib sidaasoo kale addoonka iijaabka looma wakiilan karo laakiin maxaa loo wakiilan karaa qabuulka oo nin baa odhan kara niyo gabadhaasaan doonayaa wakiil iga noqo iyo aqbal guurka marka qaabilan wuu noqdaa wayajuusu an yakuuna qaabilan linafsihi biidni sayid aw ligayri bilwakaalati walkhaamisu shardiga shanaad addukuuratu labnima weeye oo weliga iyo markhaatiyaashuba waa inay rag yihiin dumarku guurka markhaati kama noqon karaan welina kama noqon karaan walaa takunu lmaratu gabadhu noqon maysiyo walkhunha labeebkii arrinkiisu ishkaalka lahaa weliyeyni ma noqdaan shaahideynina ma noqdaan dee saasoo kale wasaadisu shardiga lixaad alcadaalatu weeye waa inuu qof cadliya yahay falaa yakunu noqon maayo alweliyu weligu faasiqan falaa yakunu alfaasiqu waliyan weye mid faasiqii gabadh weli uma noqon karo guurkana markhaati kama noqon karo bimacnaa dee guurkii ku ansixi maayo wilaayat lfaasiq iyo shahaadat lfaasiq toona waa nin la ogaya inuu khamriga cabo inantiisa weli kama noqonayo hadduu guuriyana ma ansaxayo wakadalika tuugu inuu yahay baa laogi inuu zinaysto taariku salaad inuu yahay baa laogi fisqigiisa ha muujistaa mayaanu muujisanin ma noqonayo alweliyu lacdamuun baa laga soo reebaya hadduu madaxweyneba faasiq yahay ciddii isaga shareecadu waa ogoleed inuu guuriyo waa guurin karaa isagoo faasiqa oo fisqigu axkaamta wilaayadiisa waxba ma yeelo oo dee kuma casilmaba walihaada in la adeeca baa waajiba fisqigaasunbaa lagu adeecanaya macsiyade wixii kaloo wanaajinay o dhan waa lagu adeecaya wastatnaa wuxuu soo reebay buuhi almusanifu min dalika kaa wuxuu ka soo reebay shuruuddaa maa tadamana wuxuu koobsaday qowluhu uu yidhi abu shujaac ilaa annahu hase yeeshee laa yaftaqiru uma baahna nikaaxu dimiyatu gabadha gaaladda ah guurinteedu ilaa islaamilweliyi weligeedu inuu muslim yahay uma baahna oo inagan yidhi dee kaafirku kaafiradu waa guurin karaan marka taa maxaa laga soo reebay shardiga alislaam baa taa laga soo reebay walaa yaftaqiru uma baahna nikaaxu lamati addoonta guurinteedu ilaa cadaalati sayidi uma baahna sayidkeedu inuu cadli yahay shardi uma aha waayo yuzawijuha bilmilki wuxuu ku guurinayaa inuu leeyahay isagu ee wilaaye kuma guurinayo hadduu wilaaye ku guurinaya cadaalad baa shardi ahaan leed laakiin muxuu ku guurinayaa bilmilki buu ku guurinaya fayajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu noqdo ka addoonta guurinaya ee dee sayidkeeda ahy faasiqan inuu noqdaa bannaan bimacnaa nikaaxu u ansaxaya wa jamiicu maa sabaqa waxaa soo hormaray dhammaantii fil weliyi kusoo hormaray yuctabaru waa loo eegi fii shaahideeyi nikaax oo inta badan weligu u celinaya mogta labada markhaati kaa guurkana waa loo eegi waa malcama indhala-aanta miyaa falaa yaqdaxu ma dhaawacayo fil wilaayati welinimada fil asaxi marka bayci iyo nikaaxu taa waa ku kala duwan yihin oo iibka qofka wax iibinaya iibsanaya waa inuu yahay qof wax arkaya waa inuu yihi iyo ka iibinayaaba laakiin guurka shardi maaha waay shuruud kale waa jirtaa markaa shuruuddaas shuruudu zawji iyo shuruudu zawja iyo siiqa iyo intaaso dhan uu sheegin surta kale insha allah ku arki doona haddaad dee doonaysa inaad akhristana wuu bayjuuri si fiican buu usoo naqlinaya shuruuddoo dhan fii bidaayati alfasli buu ku keenaya faslun fasalka wuxuu kaga hadlaya fi axkaami alawliyaa kuwa dumarka weli weli u noqda ee bimacnaa guuriye siday u kala horeeyaan wa awla alwulaati buu yidhi kuwa u mudan weliyada ee axaqu alawliyaa kuwa dumarka weliyada waa kuwa u mudan bitaswiiji guurinta alabu aabbaha weeye hadduu aabba joogo cid kaloo guurin kartaa ma jirto cudub isagu wakiisho mooyaane uma aljaddu awowga ku xigo humada wuxuu ugu dhexaysiiyey hadduu aabba joogo awowga waxma guurin karo awowga laga hadlayaana waa awowga aabbo ka hooyo weli maha isagu marka wuxuu awowga ku guurin karaa unta sida dadka kaleba in loo wakiisho abul abi awowihii aabba aabba ahaa aabba aabbihii ahaa uma abuuhu awowga aabbihii baa kusii xiga wahaakada sidaa u wad awowga kor baa u kacee kuwii ka sokeeyey inaanu joogin unbaa shardi u ah marka abul ab markuu yidhi abul um buu meesha ka saarayaa awoowo hooyo wilaaye ma laha isagu wayuqadamu buu ihi waa la hormarinayaa alaqrabu ka dhow min alajdaadi awowyaasha xaala u ka midi cala alabcadi ka fog baa laga hormarinaya ka fogaanta badan alaqrabu ka dhowaanshaha badan min alajdaadi xaalo u ka mid e cala labcadi ka fogaanta badan baa laga hormarinaya siday u kala sokeeyaan wey ayay ugu kala mudan yihin uma alakhu waxaa ku xiga walaalkii lilabi waalum xagga hooye xagga aabbaba walaal uga ahaa waalakhu shaqiiq walow cabara hadduu cabir ilaa bishaqiiqi lakaana akhsara saasaa gaabnaan lahayd laakiin wuxuu sidan u cabiray dee min baab aliidaax sidii kitaab alfaraa'id baynu kusoo aragnay uma alakhu walaalkii baa ku xiga lilab xagga aabba uga walaalka ahaa oo markaa dee kay isku hooyiya aabba yihiin iyo kay isku aabba yihin waxa horeeya kay isku hooyiya aabba yihiin oo halkii dhaxalkumaa la marinaya uma ibnulakhi baa ku xiga walaalku inanka u dhalay lilaab xaalo u sugnaaday walaalkaasi aabbiyo walummi hooyo wainsafala ibnulakhaasi hoos baa u dhaadhace marka ibnulakha iyo kuwaasi safala laguma isticmaalayn markii la joogay kitaab alfaraa'id wain tarakha baa lagu isticmaalayay halkana saasaa fiicneyd inuu yidhahdo wain tarakha macnaa kaba fogaadabe uma ibnulakhi ibnulakh baa ku xiga walaalkeed ku dhalay lilaab xaalo walaalkaasi aabbo u sugnaado in aabbow yahay wain safala hoos baa u dhaadhace uma alcamu adeerkii baa ku xiga adeerkii ashaqiiqu aabbaheed la hooyiye aabba ahaa uma alcamu adeerkii baa ku xiga lilabi aabbaheed la hooye la aabba ahaa uma ibnuhu baa ku xiga ibnulcamki in adeerkeed ee ibnu kullin minhuma mid kastaba inankiisii yani alcamu shaqiiq iyo alcamu liab inankiisii wain safala hoos baa u dhaadhace oo inankoodii inankoodu ku dhalay kaasu kuu sii dhalay saabaa noqotabe calaa hada tartiib iyadoo tartiibtaa lagu socdo oo dee ibnu ibni ibni alcami shaqiiq iyo ibni alcamli ab oo kaa hoose ah dee ka ashaqiiq camka shaqiiqaha ka farcamay ayaa la horeysiinaya way macnuhu fayuqadam waa la horeysiinayaa ibnu alcami shaqiiq in adeerka shaqiiqa ah calى اbn اlcami lilab baa laga horeysinaya faإida cudimat haddii la waayo yani wain tarakha baa kuwan lagu isticmaalaya alcam iyo ibn اlcam iyo wain tarakha kaba fogaadabe mid ka dhowwa inaanu jirin oo haddii gabadha weliga ugu xiga uu yahay ka awowga tobnaad isugu yimaadaan kaasaa weli u noqonaya ila isaga casaba ah markii kitaab alfaraa'id la jooge fama baqiya faliأwlى rajuli dakr musaa nebigu alayh الsalatu salaam o dhan marka qadiyadan wilaayaduna axkaamtii waxay qaadanaysaa miiraafka faidaa cudimad haddii la waayo addaba alcasabaatu min anasabi xaalo xagga nasabka ay casabo uga yihiin oo maba jiraanba miday meel dhow isugu yimaadaan oo nina iyo miday meel fog isugu yimaadaan oo nin maba jiraba oo tusaalahaan dee nasabba gabadha loo garan maayo ama dee way madheenba falmawlaa baa guurinaya ka walaaga le almuctiqu ee xoreeyey ka walaaga u saaxiibka almuctiqi ee xoreeyey ee addakaru ee labka ah hadday addoon ahayd oo la xoreeyey casaba min anasab casaba xagga abtirsiintaan aan ilahayn kii xoreeyey ee ninka ahaa baa guurinaya siduu u dhaxlayaba dee uma casabaatuhu baa guurinaya kaa casabadiisa daanu kaasi joogin calaa tartiibi alirthi iyadoo lagu soconayo tartiibtii waxa weeyaan dhaxalka iyadoo lagu soconayo ama almawlaatu miya ah tawalaha u saaxiibka almuctaqatu wax horaysay idaa kaana hadday tahay xayatan mid nool fa yusawiju waxa guurinaya catiiqataha tay xoraysay man yusawiju ka guurinaya almuctiqata ta wax horaysay bitartiibi tartiibtii iyadoo raacaya asaabiqi ee kusoo hormartay fii awliyaai nasab oo gabadhan aan casaba xagga nasabkaa lahayn haddii nin xoreeye uu jiro ama ninkii xoreeye uu dhintay ee casabadiisii baa joogta kuwaasaa guurinaya laakiin gabadh baaba xoraysayba gabadhan casaba xagga nasabkaana ma laha tan la xoreeyey gabadhii xoraysay hadday nooshahay ma guurinayso hadday dhimatayna dee dhimatayba yaa guurinaya ta xoraysay cidda guurinaysa ayaa taa la xoreeyeyna guurinaysa faidaa maata hadday dhimata buu ihi haddaba almuctiqatu tii wax xoraysay zawaja waxaa guurinaya catiiqatahaa ta ay xoraysay man mid baa guurinaya lahu lwalaaw walow u sugnaaday cala almuctiqati ugu sugnaaday ta wax xoraysay haddii ta wax xoraysay lafteedu ay tahay mid la xoreeyey yaa guurinaya tii ay xoraysay hadday iyadu dhimatay cidda iyada walaha ku leh twaxoraysay cidda walaha ku leh uma bnuhu baa guurinaya uma bnuhu ibnihi baa guurinaya uma alxaakimu baa guurinaya xaakimkii uma intaa dib alxaakimu yuzawiju waa guurinayaa cinda faqdi alawliyaa marka awliyadii weliyadii la waayo min anasabi xagga nasabka weli uga ahaa gabadha iyo walwalaayi xagga walaha nasab uga ahaa xaakimkii baa guurinaya xaakimku markaa waayo kii caamka kii khaaskaba way soo gelayaan madaxweynihii qaadigii xataa ma'duunka sharciga almutawali licuquud اlankaxa dowladdu ay fasax u siisay inuu dumarka meeriyo u guurin karaa gabadha aan lahaynba weli weli nasab iyo weli walaa midnaba aan lahayn haddaanu xaakim joogin ka waran meeshaani dowladba lahayn ninkii gabadhu way israacayaan unoo nin bay odhanayaan waar waanu arrinkayagaanu kuu dhiibanaye sukaye guuri laakiin wadaad meel iska fadhiyo oo wadaadnimo cid ugu noqonayo weli ma jiree la soco gabiila iska fadhiya ama dacar murqa oo weli ugu noqonayo wadaadnimo inuu wadaad yahay un weli waxaa dadka ay gabadha isku nasabka yihiin say u kala dhowdhow yihin haddaanay kuwaasi jirin oo gabadh la xoreeye ay tahay ninkii xoreeyey hadduu dhintay casabadiisii wahaakada hadday gabadhi xoraysay iyadana waa inaga aragnay haddaanay waxaasiba jirin xaakimka madaxweynaha garsooraha maxkamadda ma'duunka sharciga ah laakiin gabadhani weli ma laha ama weligeedii meelba laguma ogo oo lama garanayoba wadaad meelahan fadhiyun baanu isaga tegaynaa fawsi un baa rakibaya ma soconayso taas meelna shareecada kagama taala taas meel wadaadnimo weli lagu noqonayo adaa cilmiga iska bartay dee laakiin gabadhi weli ugu noqon mayse haddaad doonaysa xaaladaha weligii lawaa aanu jirin adigu weli noqoto oo dumarka guuriso dee soo qaado ruksad ka soo qaado maxkamadda oo maaduun sharciga noqo uma sharaca buuhi intaa dabeed wuxuu gudagalay almusanifu fii bayaani alkhibati geed fadhiisigii caddayntiisa axkaamtiisa caddayntiisu gudagalay bikasri kha alkhiba haddii la dhahdo waa cardu annikaax cala almar'ati awaliyiha weye waa in gabadhii guur loo bandhigo la dha gabadhay guur baan kaa doonaya ama weligeedii loo bandhigo khudba iyadu waa ka duwanto waxa tan la akriyo weeye iyadu dii khaada la godo wa hiya khidbadu iltimaasu lkhaaibi khaaibka geed fadhiistaha dalabkiisa weeye min almakhtuubati ta u geed fadhiistay uu ka dalbaya nikaaxa gur waxaa la mid ah hadduu weligeeda ka dalbo marka wax filan inuu idhaahdo miman lahu wilaayat wilaayat lkhidba mid khidbada mas-uuliyaddeedii xaqeeda le uu ka dalbayo si weligiina usoo gala dee faqaala wuxuu ihi abu shujaac walaa yajuusu ma banaana an yusarixa inuu afka ku ballaadhiyo bikhidbati muctadatin gabadh ciddo ku jirta guur u bandhigeed waa xaaraantaas walaa yasixu alcaqdu almuratabu caley in waqaca qabla inqidaa alcidda hadduu gabadhi oo ciddadii ku jirta guursadana guurkaa waxba kama jiro waayo intay ciddada ku jirtay buu si cad guur ugu bandhigay laakiin markay ciddeeda dhammaatay buu guursaday wuu dembaabee guurku u ansaxaya ila guurku wuxuu dhacay wakti xalaalu tahay waxaa la mida bay yidhaahdeen biilinta gabadh la furay oo ciddo tirsanaysa ayuu biilkasi wila biil baan kuu qoray dukaanka maalin walba labaatan dollar ka qaado biilkani muxuu daaran yahay de xagga dambe xagga dambe wax ka dabacsan yihi marka inuu yidhi hadhow toole markaad ciddadaadu dhammaato waan ku guursanayaa bay lamid tahy biilsiintaasi waa xaaraantaasi waayahay can wafaatin geeri laga geeriyooday tii ka ciddo tirsanaysay si cad guuriguma bandhigi karo aw talaaqin ama furniin ka ciddo tirsanaysay baa-inin dalqadihiisu ay dhammaadeen aw rajciyin ama dalqadihiisii ay wax ka harhsan yihin si cad guuriguma bandhigi karo waxaa la mid a fask dii nikaaxeeda la fasakhay laakiin weli ciddadii faskiga ay ku jirto ama way fasakhantayba oo tusaale ahaan inay radaac nuugma wadaageen ba ayaa sugnaatay ama wau shubha iyo wax lamida wa tasriix haddaba goormaa la odhan karaa ninkaasi gabadhaa ciddada ku jirtaa si cad buu guur ugu bandhigay wa tasriixu caddayntu maa yaqacu waa waxa jaraya si go-aan u tusinaya biragbati danayn fi nikaaxi guurka uu danaynayo hadal kasta oo ninkaasi gabadha ah inuu guursado inuu doonayo uu danaynayo tusinaya ayaa caddayn tasriixa ka qowlihi uu idhahdo lilmuctadati gabadhii ciddo tirsanaysa uu ku idhaahdo uriidu waxaan doonayaa nikaaxaki inaan ku guursado ama uu idhaahdo maalan idaa idanqadat ciddatuki nakaxtuki markay ciddadaadu dhammaato anaa ku guursanaya cid kale ha iskula hadli oo maxaa loo xaaraantimeeyey gabadh ciddo tirsanaysa in si cad guur loogu bandhigo waxaa loo xaaraantimeeyey waxaa dhici karta inay ciddada ka been sheegto ila ballan baa u yaallo nin baa u ballansanay oo iyadoo ciddadeedii ba aanay dhammaana iska tidhaahdo gaaraan hadday xayd dee tirsanayso ile xaydka iyadaa lagu aaminayahay ay iska tidhaahdo waxa weeyaan ciddadii way dhammaatay oo anigii bil baan saddexdiiba ku hurgufay saddexdii xaydba ama iyadoo uur bale uurka ay qariso si dee jaaniskaasi aanu u dhaafin taas awgeed baa loo diiday wayajuusu waxa bannaan in lam takun ilmuctadatu haddaanay inta ciddo tirsanaysaa can alaaqi rajciyin alaaq rajci mid ka ciddo tirsanaysa haddaanay ahayn maxay ka ciddo tirsanaysaa waa laga dhintay ama alaaq baa-inoo dalqadiis dhamaadeen may ka ciddo tirsanaysaa waxaa bannaan an yucarida in uu sarbeebo lahaa iyada inuu u sarbeebo bilkhidbati guurka bandhigista u bandhigayo yaana gabadha ninka waxba isugmay hadhna dee u dhintayba ama dalqadiiba way dhammaadeen oo meela iskaga soo noqdaan ma jirta ilaa nin kale ay soo guursatay iyo hawlo kalea ka sokeeya iyada waxa bannaan inuu u sarbeebo guurkaa uu ka doonaya inuu u sarbeebaa bannaan oo yankixa uu guursado bacda inqidaai ciddati gabadh ciddo ku jirta maba guursan karee ciddeedu markay dhammaatana uu guursado wa tacriidu sarbeebistu maa laa yaqtacu oo waxaan si go-aan u tusinahayn biragbati danayn fi nikaaxi guurka uu danaynayo e maa laa yadullu dilaalatan qaطciyatan calaa quwati iraadati fi nikaax bal yaxtamiluhaa in guur looga jeedo oo guurkeeda uu doonayo inaanu doonahayn labadaba hadal aqbali kara weeye ka qowli lkhaaibi uu yidhaahdo lilmarati gabadha uu ku idhaahdo ruba raakibin badana mid daraynaya fiik adiga mid inuu ku guursado jecelay badana u dhul marka waxaa dhici karta inuu isagu isu jeedo waxaa kaloo dhici karta inuu niman kale de u jeedo isagu guur baanu ka damacsanayn mar mar haddii cidda alaaq rajci aanay ku jirin sidaa uu ku odhan karaa iyo wixii lamida gabadhu haddii alaaq rajciya ciddadii ay ku jirto laa tajuusu khibatuha tasriixan walaa tacriidan inuu si cad gabadh la furay oo ciddadii ku jirta dalaaquna rajciyo dee ninkii waxa u bannaa inuu soo ceshado inuu u sarbeebo guur inuu ka doonayo inuu si cad ugu sheegaa midnama banaana waayo fii xukmi zawja iyadu arrimo badan bay ninka xaaskiisa kala xukumtay buculatuna axaqu biraddihinna fi dalika buri ilahi subxana watacala ama almaratu gabadhii miya alkhaliyatu ee madaxa bannaanayd ee ka madax bannaanayd ee ka madhnayd can mawaanici nikaax waxyaabaa guurkeeda diidaya waxaan khidbatina ka madhnayd guur loo bandhigay khidbadaasoo saabiqatin horreysay fayajuusu waxa bannaan khidbatuhaa in guur loo bandhigo tacriidan xaalo khudbada khidbadaasi ay tahay sarbeeb oo tasriixan mid la caddeeyey xaalo ay tahay marka gabadhan wixii guurka diidayay way ka marhan tahay gabadh nin u dhaxday maaha gabadh ciddo ku jirta maaha gabadh nin kaaga horreeyey oo guur u bandhigay maaha iyadu de waa madax bannaantahy oo si cad si sarbeeba guur waa loogu bandhigi karaa laakiin hadduu ninkaaga horreeyey ilaa uu ku idmayo ama uu ka tegayo uma bandhigi karti laa yakhtubu arajulu calaa khib laa yakhub laa yakhtub arajulu calaa khidbati akhiih xataa yatruka alkhaatibu qablahu aw ya'dana lahu alkhaatib ilaa uu ka tegayo ama kii hore uu idmayo a laakiin maxaa shardi u ah waa in ka hore laga yeelay arrintaas haddii lagu yidhi markuu ihi gabadhii uu ku ihi inanku guursadaan doonaya tiri waan ka soo fikiraya weli waa kuu banaanta oo kuu furanta kaagama gudbana ama weligeediibu u sheegayo wuxuuniyo bal waan iska soo kaa waraysanaya weli lama lama yeelin oo lama odhan waa inanta waan kuu guurina iyaduna may odhan guurka waan ka aqbalay weligeeduna mu odhan arrintaa waan ka aqbalay waaye marka taasoo kale waa khaliyadaasunbay la mid tahay iyadu wanisaau dumarku calaa darbeyni haddaba waa laba nooc marka xaggee laga eego xagga guurka in lagu khasbi karo iyo inaan lagu khasbi karin weligii inuu guurka ku khasbi karo inaan ku khasbi karin xaggaa marka laga waa laba nooc hayibaatin kuwa markaa carmalla ah iyo wa abkaarin kuwa bikrada ah thayib haddaba teebaa la idhahdaa inagu thayib waxaa u naqaana un dee gabadha la guursado soo maha maya wathayibu man zaalat waa ka ay suu waa ta ay suushay bakaaratuhaa bakaaradeedii xuubkii uu ka suulay biwatin uu kaga suulay galmo xalaalina aw xaraamina haddii aanu markaas bakaaradeedi aanay suulin de waa bikr hadday suushay laakiin bikayri wain ay ku suushay xaydkii baa soo jiiday oo qarxiyeyba amaba se waxa weeyaan wax kala dee wathba caniifa way boodday oo deetana booddo aada u dheero taasaa ayaa bakaaradii jebisay mar haddaanay bakaaradeedi wai ku suulin waa bikr xagga ijbaarka marka laga hadlayo waxay hayib noqonaysaa un idaa zaalat bakaaratuha biwaطin xalaalin aw aw xaraamin walbikruna cagsuhaa weeye waata bakaaradeedu aanay ku suulin waطi oo aanay suulinba ama waxaan waطi ahay inay ku suushay waxaan galmaha inay ku suushay falbikru haddaba gabadha bikradda ah yajuusu waxa bannaan lilabi aabaheed waxa u bannaan iyo waljaddi awowgii cinda cadami alab awowga waxa u bannaan markaanu aabba joogin aslanba min aslihiiba u dhintayba aw cinda cadami ahliyati ama aabbihii ehlumaa guurinteeda waa mid waalan ama waa faasiq tusaalahaan ijbaaruhaa baa u bannaan khasbidda ee albikr gabadhii bikrigaad ay khasbaan cala nikaax ay ku khasbaan taswiijuha bikayri idnilah iyagoon fasax ka haysan inay guuriyaan yay u bannaan tahay aabbaha iyo awowga un walaalkeed iyo bikri haba ahaatee isagu ijbaar xaq kuma leh waa in wuujida haddii la helo shuruudulijbaari shuruuddii markaa khasbitaanka banaynaysa bikowni zawjati waxaanay shuruuddaas ku xaasilaysaa zawjadu inay ahaato gayra mawduucatin mid aan loo galmoon biqubulin fii qubulin qubul aan looga galmoon xalaal iyo xaaraantona inaan loogu galmoon ile markaas may bikri tahay wa an tuzawaja baa shardiga in loo guuriyo bikufin wuxuu khasbi karaa un aabbuha ama awowgu taa bikriga ah hadduu u guurinayo mid u qalma kafaaradana waa insha allah waynu arki doonaa bimahri milihaa waxay ku xasilaysaa in iyada oo kale meherka lagu guuriyo inuu ku guuriyo min naqdi lbaladi xaalo meherkaasi naqdulbeledka uu ka mid yihi lacagta beledka laga isticmaalo marka haddii hablaha iyadoo kale wax lagu guuriyo uu ka yareeyey guurkiina uu ku khasbay ma ansaxayso wathayibuna laa yajuusu ma banaano liwaliyiha uma banaana haba wey haba yaraataba hadday doonayse liweliyiha uma banaano taswiijuha guurinteedu ilaa bacda buluuqiha markay qaan gaadha mooyaane wa ilaa bacda idniha markay idanta mooyaane nutqan ay binutqin ay ku idanto dhawaaq laa sukuutan aamus maya walaa yakfi sukuutuha mar hadday ayib tahay marka maxay manaadka manaadulijbaar maxay ka dhigeen shaaficiyadu albakaara inay bikri tahay hadday doonaysa afartan jir aatay aabbahay ugu khasbi karaa bay leeyihin ahlucilmiga kale qaarkood waxay ka dhigeen sikarka yaraanta hadday yar tahay bikri iyo thayibtay doonaysa waa noqotay markaasaa aabbaheed iyo awowgeedi ay khasbi karaan idan la-aan iyadoon fasixin ay guurin karaan waayo haddii se ay weyn tahay bikran baa noqotay maya saasaanad moodaa wallahu aclam xagga dee daliil ahaan inay xoog badantay in manaatu lijbaar uu yahay sikarka manaa yaraanta eanu bakaarada ahayn waayo dee ijbaarkaba waxaa loo daliishanaya waa in caaisha iyadoon qaan gaadhin oo inuu aabaheed dee rasuulka alayh salatu salaam guuriyey marka iyadu labadaba dee way wada ahayd bikrina way ahayd sakiirana dee way ahayd oo way yarayd ijbaarkan waxaa mar haddii haddii xataa lasii tacliiliyo gabadh aan guur iyo arrimihiisa wax badan aan ka fahmhayn oo weligeed wuxuu doorayay noqonaysa laakiin bikri haba hata hadday ti gabadh weyn oo iyadu dee tashanaysa in la khasbo iyada ma aha wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا